wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa agab caafimaad ku wareejisay maamulka isbitaalka deegaanka bargu ee gobolka hawda daawooyinkan iyo qalabka caafimaad ayaa loogu talagalay in wax loogu qabto baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanka bargu ee maamulka somalilan maxamed weheleya cabdi agaasimaha waaxda gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey agabkan
anigoo magacayga ku bilaabayaa ah maxamed weheliye cabdi ah madaxa qeybta gargaarka degdega ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaanu joognaa xarunta caafimaadka degmada deegaanka baargo annagoo halkaa u nimid inaan keenno amba soo gaadhsiino kolera kit iyo qalabkii lagula tacaalayay shumbiyeedka dhawaanahanba ka jiray dhammaan geeska africa gaar ahaan etoobiya oo jaarkeena ah innaga lafteena maadaama xilligii seasonaalkii yahay tahay wakhtigan inagoo aan ugu talagalnay in ka hortag islamarkaana iyo ciddii soo dhacdaba lagu daweeyo waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha caafimaadka ee deegaankan oon ugu tagnay iyagoo kiis wakhtigaas dul taagan u shaqaynaya runtii wayna farxad gelisay inaan dadka deegaankeena sida qof kasta ugu shaqaynayo axmed cali iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka howd ayaa bogaadiyey daawada lagu wareejiyey
emerjansigu aada iyo aada iyo aada buu fiican yahay waxa aan markaa leeyahay halkaa heegan ayaa kusii ahaanaysaan iid baa ina soo gelaysaa iiddaa whatsappkeenna waxaan soo dhigay warqad shaqaalaheenna inaanay fasax lahayn inta dadkeenna xaaladaasi maanta ay ku sugan tahay aynu dhinacunu dhacayso hadaanidha dib baynu ka fasax qaadan laakiin maanta waxaynu ku jirnaa emergency m c h idinkuun mahay m c h kasta oo xarun caafimaad kasta hawdi waxa weeye ma laha fasax intaasaan gaadhsiinaya haddaan iyagana waxaa kaloo aan ka faaideysana uga faa'iideysanaya fursadan c h w yada hadday bisha cas tahay hadday alig tahay all c h w marwo caafimaad oo dhan waxaan faraynaa in ay goobaha ay ka howlgalaan si kastaba isbitaalka deegaanka baargu ayaa waxaa xilligan lagu dabiibaya dad uu soo ritay cudurka shubamiyoodka oo halkaasi ka dilaacay